SBS Radio.
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com au xariijin soomaali
doctor xasan duwe maanta waxaad soo qabateen oo soo qabanqaabiseen wacyigelin bulshada soomaalida aad ugu keenteen santarkeedii ama xarunteedii weyneyd ee masaajidka amsa maadaama oo dakhtar aad tahay dareenka inagu kiciyey si gaara arrimahan maandooriyaha maxaa maxaad ka duulayseen بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waa mahadsantahay walaal mashruucan maanta aan ku qabanay masaajidka amsa waxa uu ku saabsanaa waxa luqada qalaadan loogu yaqaano illicit drugs soomaaliduna ay u taqaana maandooriyaasha oo ah markii la dhahayo daaweyntu daaweyntu waa labo midna waa mid sharci ah prescription le dhakhtarka ka soo baxa dadkuna ay isticmaalaan midna waa mid aan sharciyeysnayn waa midda aan ku leeyahay illicit drugs baa la yidhaa waa bee-ad wadankan caan ku ah maanta dad badan oo afrikaan ah cadaan ah eeshiyaana saamaysa kabacdi isku tag ay isku yimaadeen dad soomaaliyeed oo ay abaabuleen organisation la yidhaha tala wanaag loogu talagalay waxa social mediaha la yidhaahdo arrimaha bulshada waxbarashada iyo wacyigelinta taas bay ahayd iyo employmentiga ilmaha soomaaliyeed laga caawiyo baa waxay ku timid inaynu ka hadalno dhibaatada ay leedahay maandooriyaasha taasaa waxay keentay in hooyooyin soomaaliyeed nagula jiro organisationka loo yeero laga tashto kabacdina waxaan soo helnay ilaahayna noo sahlay benjamin dhakhtar la yiraahdo aan aqaanay waqhti dheer taqasus nagu leh arrintan inuu maanta arrinteena xamsin yimaada ilaahay noo sahlo ummadda soomaaliyeedna uu u sharxo dhibaatada draagiska ay leedahay sida lagu garto sida loo daaweeyo iyo sida wacyigelinta looga sameeyo ka hortageeda
ka taktar ahaan wax badan baad ka warqabtaa waxyaabaha ka socda si guud ahaan australia amaba bulshada si gaar ahaaneed arrintan aad keenteen marka maxaad ku tilmaami kartaa bulshada soomaaliyeed xaaladda ay kaga sugan tahay hadda
wax walba oo mujtamac ku cusub waxay marka hore ku sho- ku noqdaan wax filan waa ah dadka soomaaliyeed oo wadankan joogay ilaa ilaa iyo labaatan iyo shan sano ugu dambeysay wax aqoon iyo culummaada uma lahayn waxyaalahan maandooriyaasha la isticmaalayo ilmihii markay koreen ay wada gaareen wixii labaatan sano ka weyn ama la arkay ilmo shan iyo toban lix iyo toban toddobii sano jira oo isticmaalaya waxaan maandooriyaasha baa waxay keentay arrinta ah in dadkan wacyigelin laga siiyo lana wargeliyo waxay tahay taasaa waxay keentay inaan abaabulno mashruucan tala wadaagaan isugu yeerno waalidiinta maanta si ay uga faa'idaystaan dhakhtarkii ee taqasuska u lahaa cilmigaas
markaad eegto dadku aad bay usoo xaadireen oo aad baa loo badnaa taasi ma ka turjumaysaa dareenka soomaalidu ay ay dareensan tahay dhibaatada maandooriyaha
waxaad moodaa hadda waalidka soomaaliyeed dadka mutacalimiinta iyo culummadaba inay ogaadeen dhibaatada ay leedahay draagisku annagu dhaqanka soomaalida waxaa ka mid a dadka intay meel ku ururaan ay isku yimaadaan inay soo bandhigaan dhibaatada jirta waa bislaanshaha dal bilowday oo loo yimid sida anagu ognahay ilmo badanoo soomaaliyeed bay saamaysa caafimaad ahaantooda waxbarashadooda noloshooda akhlaaqdooda qaarna ay ku keentay inay xabsiyo u galaan bahashatan waxaan la yidhaahdo maandooriyaashoo la isticmaalayo waa substance qaali ah sida lagu helaanaysa free ahayn soo helista cunugu u baahan yahay inuu qaato waa inuu ku kaca inuu karaamkays galo wax dhaco inuu shoobin soo boobo inuu dad jidka u istaaga moobilada waxooda qaato iyo in la isticmaalo la dhaho waxa la yidhaahdo drug supplierska ama dadka drug sellers keliya loo isticmaalo taasaa keentay marka maanta in ummad soomaaliyeedoo badan ay hadlaan bannaanka usoo baxaan isku yimaadaan si arrintan looga hadlo
markaad eegto bulshada soomaalida waa bulsho inta badan dhaqankeedu iska kakooban yahay dhibaato markay dhacdo ama famil ay qabsato laga yaabo inaynan dad badan aada ula wadaagin maxaad dhihi lahayd bulshada soomaalida oo dhaqankeeda ka duulaya sidee loo wajihi karaa dhibaatadan dadkii aqoon-yahanku ay dareemeen dhab ahaantiina la arkay sidee marka inagoo dhaqankaale looga aad dhihi kartaa xalkeedaan ku wada raadin karnaa
waxaad moodaa su-aashii ugu muhiimsanayd oo ku saabsanayd mujtamaca soomaaliyeed maanta inaan gaarno ka hadalnay waxaa jira wax haddaad qarsatid ama aad adigu ka aamustid dhibteeda birito aad siaad uga soo baxda adkaanaysid draagisku waa wax qofka u keena markuu qaato waqti inuu noloshiisa ka haro waxbarashada ka haro shaqada ka haro waalidkiisa ka hor yimaado kabacdi ilaa way noqoto inuu dembiilo noqdo oo xabsi u galo dadkii soomaaliyeed mad baa qaran kartaa markuu wiil guriga kuu joogo laakiin wiilka markuu jidka taagan yahay dharkiisu wasaq yahay indhihiisu kala jeedaan boliisku ay ceyrsanayaan naftiisu halisu yahay in la dilo waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha soo caanbaxayoo maanta jidka taagan ilaa la helo ilmo soomaaliyeedoo ama ha isla dhaceen waxyaalaha dadka biniaadanka dhaawac weyn u geysta ama ha noqdeen inay damage kale jirkooda gaarsiiyaan uu soo baxaba taas waa waxa maanta keenay in ummadda soomaaliyeed ay lugka il kale ku fiirso dhibaatada rasmiga ee wadankan aan kala kulannay marka maxaan anigu dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed way samayn karaan waxa kani waa wax mujtamaca wadankan ku wada qabta laakiin wadankan dowlad ka hortagta oo ummadda waxaa ka caawisa ma jirto laakiin as community ahaan maxaan mudan inaan kala saysan horta dadku waa inay gartaan waxaan waxay yihiin dariskaaga saaxiibkaaga shiiqaaga aqoon-yahankaaga kala tashataa ummadda isku timaadaa dhibaatada waxaan leedahay la wada arkaa wacyigelin ka hortag iyo sidii qofkii soomaalida dhib ku dhac loogu gurman lahaa aan gaarnaa taasna waa tan hadduu ururkan talwadaaga u socdo in wax loogu qabto ummadda
dadka aan ka soo qaybgelin maanta ama fursaddu aynan u saamixin iyagoo jeclaa inay ka soo qaybgalaan maxaad u jeedin lahayd oo aad dhambaada
maasha allah maanta ummad badan oo soomaaliyeed baa timid ka badan saan anigu filay laba boqoloo qof oo jaanis u helay inay ka faa'iidaystaan ayaga iyo ilmahooda isa soo raacaan dadba xaasaskooda wada dhammaa hooyadii aabbihii gabdhihii wiilashii carruurtii keensaday inta aynan iman oo soomaaliyadoo maqan waxaan kula talinayaa mashruucan waqhtiguu socon doona inay ka faa'iidaystaan inay yimaadaan meesha amsa center oo ay ka heli karaan cawinaad iyo siday uga warheli lahaayeen maanta maxaa xaajadu lagu qaban karaa dhibaatadaas caamka ummadda ka dhexaysa wax looga qaban karaa taasaan marka waxaan kula talinayaa mashruuc seminaarada soo socda inay ka soo qaybgalaan oo yimaadaan oo ay ka faa'iidaystaan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.